baydhawyaale ka daahfuri tababar ka saabsan sida faydhawal la baro kor ardayda kaasoo yahay agaasintay jaamacadda zamzam ee magaalada baydhabo welibana tababarkan qabaday maariminta qaar ee walkashaldhig ka u dhammaan iskuulada magaalada baydhabo tababarkanyana dareero doona muddo low maalin eh welibana hano kumude macalimiinta ku qaybgali ku hadaleena walyaabay ku faa'iideen maalinta koowaad ee tababarka jaamacad zamzam yaa mahadayana bacdallaahi subxaana wa tacaala oo tababarkun aqoon kororsiga eh inaga macalimiinta aningobati oo cinwaanshaynahay effective teaching practice mase almucalim alfacaal macalinka wax ku oolka mase waxdhigida wax ku oolka eh nin faa'iidayasi ciidanka mahasinin qaabkiyoona may buaha ninka damgadan oo may buaha meelo banaanka hata ninku sheeneen langoo baraatikadaas iyo mase casharadaas nasiyow may buaha ciidanka kama hadayaan yoona jaamacad zamzam wallaahi faa'iidadiis ciidan badan ay tasminar maalmi baan ku balanagaana jaamacadda zamzam mi badhanaa in badi lahay yaa igsi lahayni tababarada noocan camal muhiimid badan ley macalinka kulama isu tababarlas kulama isu ardayda usiina maydheeraa isu maansha in maskaxdis dhisi lahaayo maasha allah training eed iyo eed muhiimninka e ahay haddiunayna macalimiinta magaalada baydhabo waana maybaa eed iyo eedan ku faa'iidaysanay saacadihii yar unantaroogni waa mayba baranay wal eed muhiimaga oo una geeka si una ka maamula fadni ardayda oo geeka una kala dhagama fadni waxyaabu noo moqnay unoo horeyba walhandhikaani iyo mayba sii gaadanay waxyaabu noo moqnay oo muhiimninhay eed iyada mayba waa muhiimanka ay in oo trainingan ama lahananaga tababarkan amal ciidanka kamahadniyaana jaamacadda zamzam iskuulkanika waliba waa sahal macalin ciise barnaamijkun eed iyo eed aan kama xasiniin dadka haaba bibiyeen yoneed macalinkanin qowdahay saas oo kale ciwaanka nimbiyaha waliba waa effective teaching eed iyadaan ka faraxsana waan eed iyadaan handhawaaya insha allah wallaahi tababarka waa tababar eed very effective angaa u saameyn leh oo yani lanka tarigalay yani macalanka qaabkiisu daweeyiisu ardaydiis an qaabila lahay mise walanka baran lahay ama sidanka fayl qaabkanka fayl ardaydiis walan baran lahayaa quseeyay waan may waaya tababar eed waana la riyaaqnay waan anfahow inteena tababarkun qeybgaadana ku hor aan anfahansanayna badankaa ku dheefi insha allahu haddii wali kusii dambeeyeen mayba rajeeya hangan haddii ku faa'iiday wal kusii badan inaan ku dheefi doono rajeeyo bilaahi yar abaabulka jaamacadda first and foremost may laha ciidan mahadsantiin marka labaad waa marka incorate ana ku qeyb qaado tababar noocaw marka tababaram inhorey laakiin jaamacadda zamzam university waa maalintii inhoreytana tababar noon ee ku qeyb qaadado
xaqiiqatan qofka markii oo bannaanka uu ka joogo waxaa loo sheega dhigtuunbuu ka maqlaa laakiin dareenka waxaa si weyn u cabiri kara qofka xaaladaas ku sugan oo joogo soo marka dareenkayga lama soo koobi karo waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan maskaxdhis maandhis fikir tababar fiican insha allah wuuna noo sii socdaa waxaan rajaynaa intaana inka badan inaan ka faa'iidaysan doono hadduu ilaahay ka raali noqdo muhiimadda uu leeyahy waxaa waaye qaabka macalinka uu u dhisi lahaa ardayda waayo meesha keliya iskuulka ama goobta waxbarasho ay ardayda ku hagaagi karaan waa macalinka hadduu macalinka tababar fiican uusan haysanin ardaydaasi way adag tahay inay wada dhismaan kulligooda walaahi jaamacadda zamzam waxaa ugu mahadceliyey ma aqaano si kastaba tababarkan eelanqobaday macalimiintan iyo walbadan ku bedelo doona xeerasha walbarowka ardayda